xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maahe wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahe io qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad leewaaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxadarteer madaxa marwo waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada cuntada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon faahfaahino ka soo baxaya khasaare xooggan oo maanta ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud hay-adda sodma oo gargaar u dirtay deegaanada ss khatuma qaramada midoobay oo sanad kale ku kordhisay cunaqabataynta saaran kooxda al-shabaab macawisleyda deegaanka burujiyaed oo dalbaday in dowladda soomaaliya ay ka helaan xuquuqda ay mudan yihiin maamulka gobolka shabeellada hoose oo dhiirigelin u sameeyey ciidamada deegaanka ee degmada qoryooley intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorna u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo axad soo gelayso sabtina ay sii baxayso waana afariyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanadda laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warkii intaa ka faahfaahsan ciidamada macawisleyda ah ee deegaanka burujiyeed ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inay helaan xaquuqda ay mudan yihiin cabdishakuur salaad doorre ee warbixinta warkan inooga soo diray gurceel
magaca macawisley la yidhaha in intana la ka bedelo magaca qarankanna loo bedelaan ka rabnaa oon codsi u wadnaa xildhibaan mursal maxamed yuusuf xeefow oo ka tirsan xildhibaanada galmudug gaashaanle sare cabdulaahi cabdi raage korneyl xuseen salaad ibraahim gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelbuur axmed dirir gaashaanle saalim taliyaha ururka laba boqol saddex iyo toddobaatanaad ee guutada abudujaana taliyaha ciidanka macawisleyda ee deegaanka baruujiyad xasan hogofey iyo mas-uuliyiin kale ayaa dhiirigelin u sameeyey ciidanka macawisleyda ee ku sugan deegaanka baruujeed oo ka mida deegaanadii horey looga saaray al-shabaab welina ay gacanta ku hayaan ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka sidoo kale madashan ayaa codsi loogu dirayay madaxda qaranka iyo hogaanka ugu sarreeya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhammaan mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ay ka codsadeen in xuquuq dallacsiin iyo qaramayn la isugu daro ciidanka deegaanka ee muddada sideed iyo tobanka bilooda halkaani ku sugan kana horeynayay kooxda al-shabaab oo deegaankan dabayaaqadii laba kun saddex iyo labaatan laga xoreeyey ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a hogaanka ciidanka deegaanka oo codsi ballaaran u diray madaxda qaranka iyo hogaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxaan fariinta aan u gudbinaynaa tahay oo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ugu sarreeyo iyo taliya cusub oo ciidanka mar kale la wareegay inuu maamulo xoogga dalka jenaraal odowaay yuusuf raage inaan mudnaantii aan ku lahayn magaca macawisley la yidhaah inna laka bedelo madaxweyneaan ka codsanaynaa taliyaha xooggaan ka codsanaynaa in magaca macawisley nala yidhaah nalaka bedelo inaan qarannimo helno inaan dariiska ciidanka helno inaan xuquuqda ciidanka helno inaan qalabka ciidanka helno magaca macawisley la yidhaah in inta nalaka bedelo magaca qarankanna loo bedelaan ka rabnaa oon codsi u wadnaa oon saraakiisha ka codsanaynaa inay fariintaas jenaraal yuusuf odowaa yuusuf raaga gaarsiiyaan oy madaxweynaha gaarsiiyaan oy taliyaha qaybta gaarsiiyaan oo cid kasta oo c v dowladda kule ay gaarsiiyaan saraakiishuna way gaarsiin doontaa iyo xildhibaanada insha allah intaasaan ku soo dhoweynayaa waana ka rajeeyahaynaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxaan ka rajeeyahaynaa taliya odowaay taliya odowaay anugu waan muuqaalkiisaan aragnay raggeennaanna isku meelaan joognaa laakiin rabitaankiisaa naga batay rabitaankiisaa naga batay waxaan ognahay inuu cadowga nacab yahay waxaan ognahay waxa weeye meeshii maarata waxa weyan cadowgu raadkiisu ku joogoo dhan inuu isku qaadsiinayo deegaanka iyo askarigana inuusan kala jeclayn macawisley iyo nin tuutalena ousan kala jeclayn waaydan oo dhan xalfaddan maanta mid hore markii taliyuu xilkiisii lagu soo celshay aan annagu deegaankaa ku qabannay dhammaan waxaan ugu damaashaadaynay oon islahayn taliyuu waa inii imaan doonaa insha allahu kariimna wixii aan kala dhiman waa arki doonaan dadkan waxa weeye waxaan nahay laga warrami maa waa dad inay shahiidaan ugu talagalay waa dad maarata waxa weyan jinnada raadsanaya waa dad si fudud waxa weyan ugu soo dardaarmay oo doonaya jinnadaa shiiqu ka sheekaynayey inay galaan ikhyaaru ummati ummadda ikhyaarteedii inaan noqonno intaas baan u labisannahay laakiin aakhirana annagu waxaan ka doonaynaa khawaarijta dilkeeda adduunyana waxaan ka rabnaa madaxda dowladda soomaaliya intaasi kadib waxaa dhankooda si wada jira warbaahinta ula hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelbuur axmed dirir iyo gaashaanle saalim taliyaha ururka laba boqol saddex iyo toddobaatanaad ee guutada abudujaana ahna taliyaha hogaanka u haya ciidanka qaranka ee deegaankani gacanta ku haya dowladda soomaaliya oo xasan sheekh maxamuud u horeeyo taliyaha xoogga dalka jenaraal udawaay dhammaan saraakiisha ciidamada wasiirka gaashaandhigga waxaan farriin u dirayaa deegaankan waa deegaanka la yidhaha buruujeed qof kastaa huba qofkan hadda aqoonna waxay ka aragta warbaahinta ciidankan waa ciidankii deegaanka wuxuu ka mid yahay ciidankii ka dagaalamay meesha la yidhaha buruujeed oo qaybino kulle asta qaybino ilaa ay xilligan difaac uga jirto ciidanka dowladday garab taagan yihiin waana garab taagnaa doonaan waxaan farriintaasu dirayaa dowladdu way mahadsan tahay wax badanna waa ka helnay oo garab istaaga haddana waxaan rajayhaynaa waxaan codsanaynaa garab istaag labaad iyo mid saddexaad iyo mid afaraad inaan helno farriintaas weliba madaxweynaha dalka ugu sarreeya inay gaartaan rabaa madaxweyne meeshaan waa buruujeed hadda imaw kuma lihin laakiin waxaan rabnaa in farriintaadu ay timaaddo in adeeggaadu yimaado in ciidanka deegaanka taliyaha xoogga odawaay sidoo kale waxaan ku ogeyn nin aad u firfircoonoo dhallinyaraha shabaab aad uga xoreeyey waddanka weliba ciidanka deegaamada nin aad juhud u gelsho u ahaay aniga hiiraan iyo meelo badanaa dagaal kala galay jenaraal odawaay haddana waxaan rajeyhaynaa inuu ama noo imaan doono ama farriintiisuna soo gaari doono sida taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad oo kale asna nin aad u qaaliya waayo waa nin firfircoon taliya saalim oo hadda garabkayga taagan oo ciidanka difaaca qaranka oo halkan jooga ilaa hal sano u dhabar adeegay aad iyo aad u mahadsan yahay hal dardaarana idin siinaa oo ah in dadka degaanka oo deriska ahoo walaalka ahoo cadowga kor haysto inaadan cadow u arkin oo eegasaan uga dulqaadi lahayn aan iskala shaqayno oo aan hubka aan u wadanno cadowga ee uusan noqon dadka walaalka oo ehelka ahoo deriskanna deriska aad tihiin inaasan colaad dhexdiinna ah aan loo isticmaalin kana shaqayno sidaan uga dul qaadi lahayn cadowgaas oo aan ilaa degmada ceelbuur aan ku tegi lahayn intaasaan u baahannahay fariinta uu guddoomiyaha dhiibane waan ta'kiidinaynaa waana waana laga jawaabi doonaa insha allahu tacaala taliska xoogga iyo madaxda qarankaba oo ay ka soo jawaabi doonaan intaasi kadib gaashaanle sare cabdulaahi cabdiraage iyo korneyl xuseen salaad ibraahim ayaa ciidankan ku dhiiringeliyey shaqadooda waxayna codsi ballaaran u direen madaxda qaranka ee ay tahay inay ciidanka deegaankan ku sugan mas-uuliyad gaara iska saaraan
dadkan ciidanka meeshan ku feeshan waa ciidankii deegaankan oo dagaalka hore usoo galay uu soo shahiiday hadeerna diyaar u ah ma bilaaban dagaalkii meeshaan khawaarij ugama bilaaban dadkaana waa dadkii labakunyosiddeedii jihaadka halkan ka bilaabay waay dad geesaha dhan iyo ballida iyo wadooyinka qabuurahoodiyaa ku yaala khawaarijtay iskaga difaaceen haddana waa markii labaad ay u diyaarsan yihiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay garab siido madaxweynaha xasan sheekh maxamuud xogtiisa waa haynaa xogtannadana waa u haayaa marka madaxweyne tani iyo maalintii halkaana difaac uga jiraan dadka uga jirana ciidanka milatariga soomaaliya iyo dadka deegaankaanay ahaayeen waa arkaysa hadda waxaan ku joognaa difaacyo hore iyo ku jiraan waaye haddana meeshaanay ku diyaarsan yihiin soo dhowaada xildhibaankaan u malaynaa iyo rag kale inay iga dambeeyaan waxaan madaxweynaha kaa codsanayaa taliyaha xoogga dalka soomaaliya ee odowaay ka codsanaya ee odowaay si gooniya waa nin dhallinyaraah oo annaga nalamida oo taliska xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa si gooniya inuu meeshaan garab weyn naga siiyo si gaar ahaana dadka deegaanka oo qoryahooda ayaku iska leh oo naftooda soo diyaariyey in la garab siiyo si khawaarijta u xoreeyaan annagana dowladda soomaaliyeed waxaan u ballan qaadaynaa inaadnaan la mid ahayn macawisleyda kaleeto waxaa laga yaabaa macawisleyda kaleeto mararka qaar inay dagaallo qabiil galaan laakiin annaga waxaan rabnaa inaan dammaanad qaadno in qoragiinnu uusa ku dhicin qabiil xabaddiinnuna aysa ku dhicin qabiil sababtoo ah rasaasta dowladda soomaaliyeed idin siinayso waa rasaas hooyo soomaaliyeed oo caano iibinaysa laga soo qaaday loogana soo qaaday in al-shabaab looga xoraynayo ubadka soomaaliyeed qofka meel kale u adeegsada ama meel kale ku ridaa waa ku dambaabayaa dembi aan cid ka cafinaysa la arkin u dambaabaya haddaad xoolo shaksi cuntid xoolo shaksi haddaad cuntid waxaa laga yaabaa yooman minal ayaam inaad shaksiga inta raadisa tiraa warnay uga cafi wixi laakiin xoolo ummadda soomaaliyeed oo dhan iska leeyihiin markaa cunto yaa kaa cafinaya ma dadka soomaaliyeed kala gaartaa kii kaa hor yimaadaba in adeer uu cafi waayaan cabad rasaasa kaa xunay miyaad leedahay waa la dhimanaya xisaabtiiduna waa ka culus tahay waxaan rajaynaynaa daacadnimaan idinku ognahay dagaalka shabaabku inuu dhab idinka yahan idinku ognahay waxaan idinku ognahay ilaahay dartiis inaa al-shabaab ula dagaalanteen ugu dambeyn waxaa warbaahinta halkaasi kula hadlay xildhibaan mursal maxamed yuusuf xeefow oo ka tirsan mudanayaasha galmudug ahna mas-uulka dadaalka ugu badan ku bixiyey in deegaankani ka caaganaado gacanta khawaarijta al-shabaab isagoo dhiirigelinaya sidoo kale inuu deegaanka ku bato ama ku laalaabto isugu daray sidii kooxda al-shabaab aysan mar kale deegaankan ugu soo dhiiran lahayn madaxweynaha soomaaliya wuxuu yidhi hal ii hiliyo waan u hilinay maalinka uu dhuusa mareeb madaxweynuhu soo degay hal berrin baa allah ka dhigay meel la xoreeyey oo dhiig ku daatay oo weli la joogo oo la harsanaayo maanta howlgalkii ugu dambeeye madaxweynuhu dhuusana ku yimid oo burjadin is jirnaan malayna saraakiishuna waa og tahay madaxweynuhuna waa og yahay laakiin waa sheegaynaa maalin kasta waa ku celcelinaa waxaan u baahannahay xuquuqda aan uga baahannahay inaan ku helnaan rajayhaynaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan rabaa adinka inaan kuusoo gebagabiyo saraakiishaan rag badan oo boorjiif ila ahay oo waxaad ninka la taliya cabdullahi cabdillahi oo kale xilliyadii dagaalka adag uu jiray qor beekaamunta dhagax yaal ka lugeeyo oo war xoolo ku weerari jiray raggu hadda maanta waa tabaraya soomaan nin yeeli kara maanta weerariya dhagax yaal qor beekaamun lagu lugeeyo war xoolo maanta lagu weerari karo inta kilomita isu jirta waan naqaana waxaa la rabaa raggu ragga meesha taagan rag lagu soo wadana si u badan yihin waxaa ogaataan in raggii berri ka maalin fagaarayaasha soo istaagi lahay oo maanta lagu nasa lahay inay adinka yihiin waana qiraynaa waxaa nala jooga rag saraakiila taliysaalima maqaatiga shana oo halkaa nala jooga oo saddex iyo afar ayagoo inta halkaan shufto looga diro labaatan kilomitr labaatan iyo afar kilomitr tagayaa jooga oo howlo danta qaranka loo qabanayo ka soo qabta hadda inku jira waa cabdishakuur salaadu dhoore maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa dhiirigelin u sameeyey ciidamada deegaanka ee degmada qoryooley kuwaasoo dhowaan halkaasi lagu heshiisiiyey ibraahim mayow bashka ayaa warbixinta warkan inooga soo diray qoryooley gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ay weheliyaan la taliyaha madaxweynaha taliyaha booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka degmada qoryooley ayaa maanta dhiirigelin u sameeyey ciidanka deegaanka laba neef oo geel ah ayuu maamulka gobolka shabeellaha hoose maanta ku wareejiyey saraakiisha ciidanka iyadoo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidanka gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim barre oo goobtan ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka shabeellaha hoose uu ugu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidanka waxaana uu sheegay in ciidankan ay ka qayb qaadan doonaan dib u horaynta deegaanada hoostaga degmada qoryoole iyo guud ahaanba gobolka shabeellaha hoose waxaan meeshan aan laba neef oo geela aan ugu wareejinay ciidamada difaaca degmada qoryooley oo ama ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada qoryooley kuwaasi oo nabadii wada qaatay wanaag iyo isjeceel iyo marxabeynna ay dhexdooda ay ka dhexayso haddana ay nala joogaan ayagii oo isla socdaa taliyihii iyo tali ku-xigeenkii iyo tiimkoodii o dhan saraakiishii o dhan ay nala joogaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u rajeynayna xaggiisa u rajeynaynaa in nabadda maanta dhacday ay ahaan doonto mid sii waarta degmadana ay ahaan doonaan dadkii difaaci lahaa ayagoo wada midaysan garbaha ishaystaan gacmaha ishaystaan maanta waxay noo muujiyeen wadajirnimadii wada shaqayntii wanaaggii ka dhexeeyay horay inuu mid soo laabta u yahay insha allah labadaa neef oo geela ee qaalmaha yaryarna waxaan rajaynaynaa inay ku baashaali doonaan ayagoo isgarabsanaayo oo isgarab taagan ay wada cuni doonaan insha allah waa iska yar tahay wax la siiyey laakiinse waa ombilaaw iyo waxaa la hadiyad aan ugu talagalna ayay tahay aniga iyo taliyaha booliska koonfur galbeed ee odayaasha dhaqanka ee wafdigeena ahaayeen marka taliyaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee dhanka dib u heshiisiinta iyo dhisidda dowladaha hoose marka aad iyo aad umahadsantihiin waana ibraahim maxamed mayow oo idinkaga soo waramaya qoryooley oo shabeellaha hoose ka tirsan faafayno dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka ah galgaduud kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka naga soo gaaraya bariga gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maanta dagaalbeelad dhaliyey khasaare xoogan uu ka dhacay deegaanka xarar xayle oo hoostaga ah degmada ceelbuur ee bariga gobolka galgaduud dagaalka ayaa u dhexeeyey laba bileeshiyo beelad oo kasoo kala jeeda ceelbuur iyo gurceel waxaana dagaalka maanta uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay ugu yaraan toban qofood halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan oo isugu jirta shacab iyo dhinacyada dagaalamayey xaalada ah ayaa weli kacsan waxaana halkaas isku horfadhiya maleeshiya beeleedka diriray waxaana dadka deegaanku ay sheegayaan in gabaldhici caawa ciidamo kale oo gurmud ah labada dhinac ay soo kala gaareen waa maalinka labaad oo labada maleeshiya beeleed ay ku dagaalamayaan deegaankaasi waxaana ilaa hadda jirin cid ku baxday kala dhexgelidda maleeshiya beeleedkaasi halkaasi ku dagaalamaya hay-adda sodma ayaa deeq gargaar ah oo raashina maanta u dirtay deegaanada maamulka ss khatuma yunis duraan cali ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta magaalada muqdisho ka dirtay deeq gargaar raashin ah oo qayb ka ah deeqaha dowladda shiinaha ugu deeqday shacabka soomaaliyeed kuwaasoo ku wajahan deegaanada maamulka kumeel gaarka ah ee sisii qaatumo gargaarkan oo ka kooban shan boqol oo tan oo raashin ah ayaa doon looga qaadi doonaa dekedda magaalada muqdisho iyadoo intaasi kadib dekedda magaalada boosaaso looga daabuli doona gaadiid si deegaanada maamulkaasi shacabka danta yar ee ku nool loo gaarsiiyo gudoomiyaha hay-adda sudno mudane maxamuud macali cabdulle ayaa sheegay in hay-adda ay u taagan tahay caawinta bulshada soomaaliyeed si kastoo wax lagu gaarsiin karana lagu gaarsiinayo waxaa runtii ah, eh, ilaahay mahaddiisa maanta inaan mar kale eh, aan joogno baqaarkii hay-adda sodmo oon dirayno raashin raashinkaasoo kusii socdo eh, maamulka khaatumo eh, kaasoo runtii eh, abaaraha eh, la saadaaliyey oo runtii ilniino alaniino aan runtii uga hortegayno En waxaan runtii eh, u mahad celinayaa maamulka khaatumo oo runtii eh, hore gurmadyo badan oo loo gaarsiiyey ay runtii si wanaagsan u qaybiyeen annaga haddaan nahay hay-adda maalinta masiibooyinka waxaan eh, ku dadaali doonaa ummadda soomaaliyeed saan hore ugu dadaali jirnaba inaan meel kastoo laga gaari karna aan ka gaarsiino waxaan laakiin hadda ku soconnaa amarka madaxweynaha iyo amarka prime ministerka oo ah in la gaaro meel kasta oo culaas uu ka jiro En waxaan gaari doonaa raas caseyr ilaa iyo raas kambooni waa la gaari doonaa waxaana ku bixi doonaa dhulka eh, badda cirka meeshii wax laga gaarsiin karo En waxaan runtii ku aan kula dadaarmaynaa cid kastoo wax soo gaaraan iyo maamul kastoo wax soo gaaraan inkastoo annagu aan la soconno inaan dadka nugul eh, oo haweenka iyo caruurka iyo dadka kalentadoo disableska loo dhug lahaado oo shaqo fiican lala qabto aad iyo aad aan runtii uga mahad celinayaa Eh, maamulada eh, runtii oo oo dalka soomaaliya guud ahaan iyo khaasatan runtii maamulada aadka noola shaqeeyo oo ay ka mid tahay runtii khaatumi state oo runtii aan ognahay inay culeysyo badan oo dad badan oo runtii dagaaladii ku barakacay iyo dad badan oo runtii abaartu ay saamaysaba ay joogaan En waxaan kaloon halkaan rabaa inaa uga mahad celisho dowladda shiinaha oo runtii gargaarka s- ay sodmo ay qaybinaysaahi eh, runtii eh, baxshay oo runtii soo gaarsiiyey si loo gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed hore waxaan u gaarsiinay gobollada baay bakool iyo iyo gado haddana waxaan eh, u sii soconnaa ilaa iyo khaatumo marka aad iyo aad aad iyo aad aan runtii u mahad celinaynaa dowladda shiinaha iyo shacabkeeda oo runtii mar kasta ahay ummadda shacabka soomaaliyeed garab taagan aad iyo aad aa u mahadsanta qaramada midoobay ayaa sanad kale ku kordhisay cunaqabataynta saaran kooxda al-shabaab golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii meel mariyey qaraar ah dib loogu cusboonaysiinayo cunaqabataynta ka dhanka kooxda al-shabaab waxaana la gaarsiiyey ilaa sideed iyo labaatanka februari laba kun labaatan iyo shan qaraarka oo ay soo gudbisay dowladda ingiriiska ayaa waxaa si aqlabiyadla u ansixiyey xubnaha golaha ammaanka oo ka kooban shan iyo toban xubnood waxayna sheegeen dowladaha golaha ammaanka in xayraadda ah al-shabaab ka hortegayso hubka sharci darrada ee la soo dejiyo mamnuucidda ah dhoofinta dhuxusha oo dhaqaalo badan ka helaan iyo joojinta qaybaha ah laga sameeyo walxaha qarxa tallaabooyinka cunaqabataynta ayaa imaanaya iyadoo dhammaanayo howlgalka midowda afrika ee admis bishaan lana qorshaynayo inuu bilowdo mid cusub oo masar qayb ka tahay bisha koowaad ee sanadka soomaaliya ayaa sanado badan waxaa hareeyay amni darro iyadoo khataraha ugu badan ay ka imaanayaan al-shabaab iyo daacish tan iyo laba kun iyo toddobadii ayaa al-shabaab waxay la dagaalamaysay dowladda soomaaliya iyo ciidanka midowda afrika ee soomaaliya iyadoo kooxda weli gacanta ku hayso dhul badan oo soomaaliya ka mid ah warkii habeen dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo sideed dhibixsha waa naga intaa warka anigoo jarmaarkan idinla socodsiinayay waxaa ii farsameynaya luqmaan axmed maxamuud intaa warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah